waxaan taagnahay suud waxaana malaynayaa inaad sawaxanka iyo sharqanta rasaasta aada maqlaysa haa waan maqlaa sawaxanka iyo rasaasta bal nooga waran jawiga dagaalka hadda socda jawiga dagaalka waxa weeye nimankaan waa nimankii halkaa soo galay garbaal ka soo degay xalay inay ka baxaan bay isku tala galeen waanu hor joogsanay go-doon bay ku jiraan hadeerna saa operethinku waa socdaa insha allahu biidillahi ilkariimna waa soo afjari doonaa sawaxankan aan maqlayo maxay tahay ma waa hub ceenkee ah yaase ridaya hubka hadda aada maqlaysid annagaa ridaynaa iyaguna way wataan qoryo way ridayaan annaguna waa ridaynaa hubkaa hadda maqlaysisa annagaa ridaynaa hubka dhashikaha iyo beekahanka wey hadda kan dhacaya genaraal muxiidiin marka maxaa khasaarood noo sheegi kartaa oo dagaalkan hadda socda ka dhashay annaga dhinacayn wax khasaaraa ma jiraan laba askari oo dhaawac hudub ah baa naga dhaawacmay saddexdaa beri wax khasaaraa dhinacayaga ma jira dhinacooda se khasaaruhu leeyahay genaraale saddex beri buu dagaalkan socdaa mar walbana waxaad tidhaahdaan maamulkiinan puntland khasaarena ma soo gaarin iyo dhaawac fudud baa askartanada gaaray hubkan aan maqlayana wuu dhacayaa siday ku dhici kartaa in hal qofna idinka dhiman waayo dagaal saddex beri socday ilaahay xaggii weeye xaq baanu ku socon xaqdarro kuma soconno midda labaad haddii aanu rabno hadda khasaaraha inaanu gadino waxa saacad baanu kusoo afjari lahayn laakiin ma rabno annaga iyagoo aan annaga khasaara na gaarin oo ciidanka iyaga khasaara gaarin ayaanu rabnaa inaanu soo afjarro
goormaad soo afjaraysaan marka dagaalkan soo ma moodid in dhowr beri uu socdo dagaalkiina uu sii xoogaysanayo mar haddii weli rasaastii dhacayso dagaalkiina socdo insha allahu biidnillahi alkariim hadda afjarku intii ladoonuu noqon karaa waa annaga khasaara inuusan na gaarin oo khasaaraha iyagu boqolkiiba boqol yaraado way muhiimad